shirka guddiga ammaanka gobolka nugaal ayaa waxaa laga soo saaray awaamiir dhowra waxaana u badnaa waxyaabihii shirka looga hadlay ururdiimeed dhowaan looga dhawaaqay meelo ka mid a soomaaliya haddaba waxaa ururkaasi si rasmiya looga mamnuucay gobolka nugaal sida uu sheegayo guddoomiyaha gobolka nugaal oo akhriyay warqad ka soo baxday guddiga ammaanka gobolka nugaal
waxaa gobolka nugaal laga mamnuucay ururdiimeedka takfiir iyo kan hadda la magacbaxay assaadiquuna bilxaq laakiin annagu aanu u naqaan alsaariquuna bilxaq kuwii xaqa xaday oo meelo ka mid ah soomaaliya lagaga dhawaaqay horey waxaa puntland dagaal ugula jirtay urur ururada ururada la midka ah sida daacish iyo al-shabaab oo annagu aanu u naqaan dhammaantood burcadiimeed al-saariquuna bilxaq wuxuu ka mid noqonayaa burcadiimeedka puntland dagaal kula jirtay sida kuwii hore oo hadda soo korortay ugu dambeyntii waxaa dadka shacabka ah laga codsanayaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka soona sheegaan meelaha ay ku dhamaalaysanayaan ururadaas takfiirka iyo kuwa la magacbaxay saadicuuna bilxaq laakiin magacooda runtahay ou yahay saariquuna bilxaq inay soo sheegaan ciidamada ammaanka ee heer gobol oo hadda halkaa fadhiya iyo taliyaha la dagaalanka argixisadana waxaa la farayaa dhammaan nimankaa in lasoo qabto sharcigana la hor keeno dadka reer puntlandna iyo dadka caasimaddii maadaama ay tahayna waxaa ka mamnuuca in urura diimeed oo aan waafaqsanayn sharciga islaamka ah laga furo meesha tan horena kuwaasu kuwii horena dagaal baa lagula jiray waa tii hadda puntland kii u dameeyey maxkamadaha la geynayay oo qaar la toogtay kuwaasuna waxay ka mid noqon doonaan kuwa dhabbahii ay mareen la qaadsiiyo ugu dambeyntii waxaan baaq u dirayaa dadka reer puntland oo dhan gaar ahaan caasimadda dalka jooga waxaana ka codsanayaa in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka laysku tiirsanaado lana ilaaliyo kitaabka alla soo dejiyey oo xaqa ahaa intaasaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu taliyaha qeybta gobolka nugaal ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay waxa uu sheegay inay fulinayaan awaamiirta guddiga ammaanka gobolka nugaal ayna ka sifaynayaan cid kasta oo bulshada marin habaabinaysa guddoomiye waa waa ballan qaadnay inaanu soo qabanno meelahay joogaan ugu dhacno ee dabagalno cirib tirno awalba gobolkeenna kuma badnayne waxa ay hadda yimaadeen waa waa waa ayaamahan ayagana waa waa ka hortegaynaa haddii alla idmo sidaasaanu ayidsannahay ballantaa waa fulinaynaa insha allah bismillaahi kareem wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ee shanta gobol cabdifitaax caaji aadan oo ka mid ahaa saraakiishii halkaasi ka hadashay ayaa waxa uu sheegay inay tillaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan ciddii lagu soo eedeeyo inay xadgudub ku samaysay diinta islaamka
horta waa sharci wixii sharciga ka hor imaanaya shareecadda islaamka waa in la diriro dastuurkeeduna waa sheegayaa diintuna waa qabtaa shareecadda islaamkuna waa ay qabtaa waxa kana waxa weeye waana fasaadul ardi wixii fasaadul ardi wadana in man raa minkum nabig alay sla sl man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih waman lam yastatic fa bilisanih waman lam yastatic biqalbih wadalika dacfu liimaan munkar haddaa arkaa gacanta wax kaga qabta haddaydaan awoodinna carabka wax kaga qabta haddaydaan awoodin qalbi dalika adcafu liimaan marka fasaadul ardi dadkaas dhulka fidnaynaya oo dal culummada soomaaliya iyo kuwa caalamku ay ka qayriyeen iyo kuwa reer puntlandba waxay la mid yihiin kuwaas argagixisada ah ee kusoo biiray waa qayb ka mid ah ama takfiir ha sheegteen ama saariquun ha sheegteen ama daacish ha sheegteen ama ha sheegteen ama shoab ha sheegteen laakiin waxaan u sheegaynaa in sharciga iyagana la marinaayo fasaadul ardiga qofka dadka ku jira oo diinta fidnaynaya an yuqataluu aw yusallabu waa laynaya waana la qatlayaa meesha lagu arko sharcigana waa la horkeenaya saraakiisha ciidanka booliiska iyo taliyaha la dagaalanka argixisada iyagana waxaan rabnaa inay sharciga hor keenaanin annaguna hataa waajibka ka gudanayna adaalayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntiina taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka puntland muxiyidiin axmed muuse ayaa waxa uu baaq u diray culimmada puntland isagoo sheegay in loo baahan yahay in culimmada puntland ay shir isugu yimaadaan bayaanna ka soo saaraan dadka sida qalloocan u adeegsanaya diinta islaamka
qoraalka halka laga akhriyay oo ay soo gaareen guddiga nabadgelyadu waxaa loo qaadanayaa sida uu yahay oo u qoran yahay saadi saadicuuna alxaq bay sheegteen laakiin saariquuna bil asaariquuna bilxaq wey kuwa xaqa xaday wey in la qabto meel kasta oo lagu arko nimankaa xaqa xaday wey hadday joogaan gobo puntland meel kastoo ay ka joogaan in la qabto wey waayo xaqii bay xadeen dad islaam ah oo intaas oo qarni islaam ahaa ayay saaka gaalo ku sheegeen oo yidhahdeen kulligii noo imaada waxa weye haddaan shahaadada inay qabanayna waa fidno weeye fidno fidnadana in la damiyaa la rabo waxaa lagu damin karaa in wax lagaga qabto gacan in wax lagaga qabto waayo ninka yidhi saaka kulligiin gaalaa tihi iyo ninka yidhi ninka masaajidka ku jira baan dilayaa oo dhiiggiisa banaystay isku mid wey waxa weeye arrimaha haddii la idmo waxbaynu ka qabanaynaa isbedelna waa in laga muujiyaa oo wax deg dega laga muujiyaa hay-adaha taageeray iyo meeladaha taage meelaha taageeray iyo jaamacado taageeray baa jira dhammaan waxbaa laga qabanaya haddii la idmo ciidamadu meel kastoo ay joogaan gobolladana waa inay wax ka qabtaan cid kasta oo taageertay waa cid sharci darro taageertay cid sharci darro taageertay ninka yidhi ummaddaas wax diina ma haystaan ninka taageeray waa ka dembi weye waa ka dembi weye culimada kale waxaan ka codsanayaa inay isu yimaadaan oo khilaafaadka yaryar oo ku kala dhex jira de wax yar waa la isku khilaafi karaa laakiin wax weyn baa maanta yimi oo isku mid laga yahay malalka qaarkood waxyaabaha hadda ay isku khilaafsan yihiin culimadu waxaa ka mid a marka la tukanayo fartaa la dhaqdhaqaajiyayo atixaadka haddii laga qolo fartay dhaqdhaqaajisaa qolana farta saasay u taagtaa labaduba waa banaan tahay laakiin saas labadaasay ku kala du waxaa khilaafka noocaasa in laga qolaa waxay qaadaa adilla waa kuu roon yahayey salliga nebiga oo wa wa wal qolana siiray akrisaa wal waxyaabaha khilaafaadkaa yareen inta gaar loo dhigo culimada ka soo horjeeda waxa ah dadka in la gaalaysiiyo dhammaan inay isu yimaadaan go-aanna soo saaraan baan ka codsanaya oo khilaafka yaryarka ah oo hebel saasuu yihahdaa iyo hebel saasuu yihahdaa iyo hebel saanuu yihahdaa iyo hebel wuxuu akriyaa taqliinta iyo hebel ma ma banaana iyo waxyaabaha khilaafaadka inta laga yimaado war maanta diintii baa loo soo dhigtay dhammaan ummadii baa la gaalaysiiyey dhammaan ummadii baa dhiiggeedii la banaystay maalkeedii baa la banaystay in laysu yimaado arrimaha khilaafaadka yaryarna meel la iska dhigo nin walba tiisa ha wato laakiin waxa weyn oo aan isku raacsannahay aan ka wada shaqayno waxa aynu isku raacsannahay waxaynu isku khilaafsannahay xagga inoo dhiga waxaan isku raacsannahay aan kaga oo go-aan midaysan oo hebel waa diidan yahay iyo hebelna waa qarsan iyo hebelna waa ka aan lalahayn la ysku wada raacsan yahay in alle intii diidan inay dadka la gaalaysiiyo oo dadka xaaskooda haddii lagaa ku roon yahay nin baa wuxuu leeyahay naagtaadu hadday beriya qaadato oo saaka kaa timaado beriya ay qaadanaysaa galabtan aana anaa iska leh oo xaaskaygii wey diinta islaamka meelay kaga jirto ma jirto waxa weeye nin muslin ah in gaal laga dhigana ma jirto meelay ku jirto almuslim marka la tacriifinayo ma huwa almuslim marka la yidhaahdo almuslim man salima almuslimuuna min yadihi wa lisaanihi muslim waxaa qofka ay dadku ka nabadgalaan gacantiisa iyo carabkiisa laakiin qofkii haddaan gacanna looga nabadgelayn oo uu wada masaajidka qofka ku tukanayo ku dhufanayo afna looba looga nabadgelayno qofka salaada tukanaya uu leeyahay waa gaal waa kula tukanaya haddana waa gaal buu leeyahay hadda saariqu asaariquuna bilxaq masaajidkay jimcadii ku tukanayeen sida la ii sheego aan wararka ku helay masaajidka haddana wuxuu leeyahay dadku waa gaalo dadkan masaajidka ku tukanayo waa gaalo kuwaa kasoo kale in la qabto in wax laga qabto culimmaduna dhammaan inay isu timaado tafaraaruqa iyo waxyaabaha la isku diidiidan yahay oo furuucda yaryar oo la isku diidan yahay in meel la dhigo oo waxa waaweyn oo la isku raacsan yahay laga wada duuloo la difaaco oo diinta iyo dalka iyo dadka la difaaco baa baa loo baahan yahay oo aan ka codsanayna oo culimmadu dhammaan inta laisu ta laisu yimaado arrintaa laga hadlo baraha bulshada nimankan hadda wax kusoo qoraya de dadan waxbaba aqoon oo dadka ama diintubaa iska raacaya dad badan baa raacaya arrintaa meel kasta waxaanu ka codsanaynaa in laga hortago annaguna haddii ilahay idmo puntland haddaanu nahay waxaanu rajaynaynaa ciidamada amniga inay ka howlgalaan war degdegana ka keenaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe